bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay lix iyo tobanka bisha nofembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa ugu baaqay mar kale in ururka al-shabaab dhalinyarada ka barbar dagaalamaysa ay ka faa'iidaystaan cafisyadii kala duwanaa ay fidiyeen madaxda dowladda soomaaliya iyadoona tilmaa uu tilmaamay in looga baahan yahay in ay isa soo dhiibaan sidoo kalena ay ka tanaasulaan ficilka qaldan ee ay qaybta ka yihiin ee ka midka ah ka mid ahaanshaha al-shabaab iyo sii wadista colaadda aan joogsiga lahayn ee ka jirta soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa dhinaca kala tilmaamay kooxda waa shabaab ah qaybta ajnabiga ee ka barbar dagaalamaysa kuwa soomaalida in ay keliya kala dhexayso dagaal sida hadalka uu dhigay waxauna tilmaamay in marnaba aysan waawaan la geli doonin cid waddan kale kasoo duushay doonaysana in qalqal iyo sidoo kale deganaansho la-aan ay ka abuurto waddanka waxa uu tilmaamay in keliya wadahadal iyo sidoo kale soo laabashaba ay u furan tahay dhallinyarada yaryar iyo sidoo kale dadka jagadoonka ee ka midka ah al-shabaab sida uu tilmaamay
kalaqaldayow warqaladka ka bax oo kusoo laaba dariiqa saxa oo dadkaaga cabis baa lagu fidiyey waa la ogol yahay muxuu ahaa adiguna naftaada halaaga gelin mid adduunya iyo mid aakhire kasoo laabo diin maaha wax lagu sheegayo midka hunguriga iyo damco gaarka oo hore waxaan leeya war soo laaba adiga laftigaaga haddaad hunguri rabti waa lagu siin haddaad rabtid darajo waa lagu siin laakiin darajo lagugu siin maayo dadkii ilaaleysa waa ka dabad keenaysaa waa waxaad leedahay ilaahu toobo waa wax la arkay qaarkood waa toobad keeneen saan is leeyahay way way garteen wixii midka ajnabigaa soo duulay waa la dagaalamayna godadkaana loogu galaya jiraya ilaahay waayo fikrad qaldan oo aan haba yaraatee aan macquul ahayn oo islaamnimada ku fiicnayn oo bini aadamnimada ku fiicnayn oo adduunka o dhan muxuu ahaa iskaga mid la yahay muslim iyo gaalo ayay keeneen oo meelay ka keenaan la garanay hadalka kasoo yeeray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxa uu imaanayaa xilli guluf colaadeed ay iclaamisay dowladda ka oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo sii joogistooda qaybo ka mid a soomaaliya waxaana meel walbo ka mid ah haatan koonfurta soomaaliya looga juraa diyaargarow ku aadan dagaalkaasi oo ay qaado dowladda soomaaliya iyadoo laga warsugayo natiijada ka dhalan karta colaada ama dagaalka ay dowladda ku baaqday ee ah in shabaaba looga saaro soomaaliya guddiga doorashooyinka somalilanna waxa ay shaaca ka qaadeen in maalinta berri oo jimca ay shaaci doonaan doorashadii somalilan ka dhacday natiijadeeda iyadoo sidoo kale guddiga ay ka digayaan in ay joojiyaan dadka isla dhex maraya natiijada hordhaca ah oo aan la garanaynin hal ay goobta ay kasoo xigteen waxayna tilmaameen ilaa iyo haatan inaysan jirin wax natiija oo ay shaaciyeen oo hordhaca marka laga soo tago in weli ay soconayso tirinta codadka waxayna guddigu tilmaameen in maalinta berri ah ay shaaci doonaan doorashada somalilan ka dhacday natiijadeeda iyo ciddii kusoo baxday warar ayaa laysla dhex maraya ee sheegaya in xisbiga kulmiye ee uu ka sharaxan yahay muuse biixi cabdi uu ugu horreeyo ilaa iyo haatan natiijooyinka la helaya ee hordhaca ah doorashadii ka dhacday isniintii lasoo dhaafay somalilan inkastoo wararkaasi ay beeninayaan guddiga oo ay sheegayaan inaysan jirin wax natiijo ah oo soo baxay oo ay shaaciyeen waxaana sidoo kale qaybo ka mid a somalilan iyo dalka dibaddiisaba laga dareemaya dabaaldegyo loogu dabaaldegayo natiijada la tilmaamayo in uu xisbiga kulmiye ku horreeyo ee la tiriyey ilaa iyo haatan waxaa guddiga uu sheegayaa in jimcaha oo berri ah ay shaaca ka qaadi doonaan ciddii ku guulaysatay waxaana xilka madaxtinimada somalilan sanadkan ku tartamayay xisbiyada kulmiya ucid iyo sidoo kale waddani oo ah saddexda axsaab qaran ee somalilan laga aqoonsan yahay kuwaasi oo ay kala matalayaan muuse biixi cabdi cabdiraxmaan ciro iyo sidoo kale faysal cali waraabe halka warkaas aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ehelada wiil wada gaadiidka bielka ah oo ay ciidan ka tirsan dowladda soomaaliya ku dileen nawaaxiga efka xalan ayaa waxa ay ka dalbanayaan in cadaaladda la horkeeno askarigaasi oo ay ilaa iyo haatan aan gacanta lagu soo dhigin sida ehelada ay tilmaamayaan ehelada ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya in si deg dega cadaaladda loo horkeeno askariga ka dambeeyey dilka wiil dhallinyaro ah oo shalay ay ciidanta dowladda soomaaliya gaar ahaan askari ka tirsan uu ku direeyey isgoyska efka xalan ee ku dhow gegada kubadda cagta ah ee stadium muqdisho halkaasoo fariisin oo ah ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom ehelada ah ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo haatan aysan jirin wax cadaalad ah oo u maray askarigaasi oo si bareer ah dil ugu geystay wiilkooda xilli uu ku sugnaa halkaasi wadayna sidoo kale gaari b l a ama caasi ah oo marayay waddada gaar ahaanna ka yimid dhinaca iyo suuqa xoolaha sida ay sheegeen
aad aad aad aan uga cabanaynaa dawladaan ka cabanaynaa ciidanka booliskaan ka cabanaynaa wiil aan aniga dhalay ee soo korsaday ee baawur hoome ii wado aa waxaa lagu dilay si gardarra ah ifka xalana hortiisa meesha laga xukumaa dayniile qaybta ciise cabdi waxaana loo dilay laba doolar oo la yidhi ken asigoo weliba la dhihi aan ahayn warqadii lagu iibay lacagtaas oo ninkii intuu filisbiga kusii maqnaay lacagta la geynaayay lagu soo celiyey oo la yidhi inta uu soo soconayo la dilay wiilka haddana aan meeshii waxbana looga qaadin oon dawladda u dacwoonay oon boliiska u dacwoonay oon c i d tagnay wax nala hadlay iyo wax waxna yidhi iyo wax wax noo sheega midna ma jiraan danugii sidii ku dhintay ninkii dilin lama hayo raggii meesha joogay iyo ninkii dilay la joogay sidii u joogaan askarigii waa ka baxay ayadoo loo jeedo meesha ka tagay mana qabanin askariga siduu u tagay u tagay ciidanku barkiisoo joogaan nimankii lacagta qaadayna siday u fadhiyaan falalka caynkani ah ayaa inta badan ka dhaca magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya inkastoo ay dhacaan mararka qaar in gacanta lagu dhiga dadka ka dambeeya falalka noocani ah haddana ma jirto wax adeeg dowladeed oo ka jira goobta uu haatan falkani ka dhacay inkastoo ay tahay goob furun ah oo ay inta badan yimaadaan mararka qaar dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab oo halkaasi falal ka soo qaada weeraro ah ama ka geysta waxaana haatan ay imaanaysaa arrintan iyadoo dowladda soomaaliya ay sheegtay in cadaaladda uu mari doono cid waliba oo ku xadgudubto muwaadinka soomaaliyeed ugu dambeynna madaxweynihii waddanka zimbabwe roberto mugambe ayaa la sheegayaa in uu weli xabsi guri yahay iyadoo xukunkii waddankana ay la wareegeen ciidanka militariga ah oo gacanta ku haya haatan inta badan maamulka waddankaasi robert mugambe ayaa waxaa muddo dhowr sana uu ka arriminayay dalkaasi zimbabwe iyadoo haatanna la sheegayo in xabsi guri ay ka dhigeen ciidamada militariga oo haatan maamulaya xukunka waddankaasi zimbabwe waxaana madaxweynahan uu ka mid yahay madaxweynayaasha ugu wakhtiga dheer qaaradda afrika marka laga hadlayo iyadoo muddo dhowr waa muddo sanado ah uu hayay xilka madaxtinimada waddankaasi zimbabwe xaaladda waddanka ayaa haatan laga dayrinayaa iyadoo sidoo kalena midooda afrika ay war ka soo saareen ku aadan afgembigan ciidanka ay kula wareegeen waddanka iyo sidoo kale xabsi guriga laga dhigay madaxweynaha waddankaasi warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadi wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo maxamed nuur amiin ayaa idin aqrinaya warka intaynu dib u kulmayno sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu